galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
waa galab axad ah bisha mayna waa toddoba iyo labaatan sannadka labada kun siddeed iyo tobanka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda galabta waxaa daadihinaya jacfar maxamed kookay iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada ah aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a khilaaf siyaasadeed oo hor leh oo mar kale ka dhex kacay madaxda maamul goboleedka galmudug
in maaragta war hadal lagu dhammeeyo wax badan ayaan isku daynay waa la fadhiisan diiday waa la isu imaan waayey arrimankaasaa u cadcadaa raggaas marka sidaasaa la isugu khilaafay waxaa kaleetoo iyagana meesha ku jirtay oo qodobada markii dambe oo iyagana lagu ballamay ka mid ahee madaxweynaha dowladda federaalka ah farmaajo iyo madaxweyne inay ogdan yihiin ama ay raalli ka yihiin ama ay amraayaan in baarlamanka dowlad goboleedka galmudug uu ku shaqeeyo magaalada cadaado
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan xaaladda muhaajiriinta soomaaliya ee dalka liibiya iyadoo la sheegayo in muhaajiriin ay ka baxsadeen gacanta magafayaasha
magafayaasha sidoodaba dhulka ay joogaan qaanulayna dowladda xukumin dhulweynaha libiya oo intiisa badan maaragtay dowladda weli aanay awood ku lahayn ayay magafayaasha ku sugan yihiin meelaha ay ku haystaan waa meelo macdal ah dad maaragtay ay ku sheegaan maxaan ku yidhaahdaa maamulada deegaanada deegaanada marka iyaga ay joogaan dadka maamulada ee halkaas jooga ayay gacansaar la leeyihiin barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo aad maantoo kale nooga barateen ayaannu sidoo kale idiin haynaa
kun iyo afar boqol oo arday way jirtaa ma dayaceen dadkaas waan ognahay dhowr jeerna waan sheegay waa imtixaankooda dib aan u dhignay haddii la yidhaahdo markii daruusta ay sabaxdo ayaan dadkaas u diyaarinaynaa imtixaan inay galaan oo maarkaysa qodobadaasi iyo kuwo kale oo ku saabsan soomaaliya ayaannu idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
wadahadallada horey loo sii qorsheeyey in bisha juun labaiyo tobankeeda ay singabuur ku dhex maraan maraykanka iyo kuuriyada waqooyi ayaa weli sidoodii u taagan xubnaha maamulka maraykanka iyo kuuriyada waqooyina waxa ay ka wada shaqaynayaan in meesha laga saaro farqiga ku kala dhex jira madaxweyne donald trump ayaa hadalkaasi xafiiskiisa oval office-ka ah ugu sheegay weriyayaasha wadahadalladu waxay u socdaan si aad iyo aad u wanaagsan ayuu yidhi trump kuuriyada waqooyina warbaahinta dowladda ayaa sheegtay in habeennimadii sabtida hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un uu rajaynayo in shirweynaha ama shirmadaxeedka dhex maraya isaga iyo madaxweynaha maraykanka donald trump ee ka dhacaya singabuur uu sidiisii u qabsoomo shalayto madaxweynaha kuuriyada koofureed mung jai in iyo madaxweynaha kuuriyada waqooyi kim jong un ayaa ku kulmay meel u dhow xuduudda labada kuuriya ee sida aadka ah loo ilaaliyo
ugu yaraan siddeed ka mid ah ciidamada afghanistan ayaa dhintay tobaneeyo kalena dhaawac ayaa ka soo gaaray kadib markii uu qof naftiidile ah isku qarxiyey meel u dhow xarun militari oo ku taala koonfurta dalka afghanistan afhayeen u hadlay dowladda afghanistan ayaa sheegay in weerarku uu ka dhacay degmada naadcali ee gobolka helmand aruurnimadii hore ee axadda maanta ah kooxda mintiniinta taalibaan ayaa markiiba sheegatay mas-uuliyadda weerarka afhayeen u hadlay kooxdani ayaa sheegay inay dileen in ka badan boqol askari oo ka tirsan ciidamada amniga dowladda gobolka helmand ayaa ka mid ah gobolada ugu badan ee lagu beero nuucyo ka mid ah maadooyinka laga sameeyo daroogada waxaana intiisa badan maamula ama ka dagaalanta kooxda taalibaan
wasaaradda gaashaandhigga dalka ruushka ayaa axaddii sheegtay in afar askari oo raashiyaan ahi ay ku dhinteen dalka suuriya kadib markii goob ay ku sugnaayeen weerar lagu ekeeye shan askari oo kale oo ruush ayaa lagu dhaawacay dhacdadaasi oo ka dhacday gobolka diirazuur ee ku yaala bariga suuriya sida ay wasaaraddu sheegtay weerarku wuxuu dhacay markii kooxo argagixiso socoto ah ay ku duuleen sida wasaaraddu ay sheegtay fariisin ay halkaasi ku leeyihiin ciidamada suuriya ee madaafiicda ku dagaalama habeenkii xalay wasaaradda difaaca ruushku ma bixin faahfaahin intaasi sii dhabsiisan wasaaradda caafimaadka falastiin ayaa sheegtay in duqeyn ay taangiyada israa'iil u geysteen koonfurta gaza ay ku dhinteen laba qof oo falastiiniyiin ah israa'iil waxay duqeyntani ay ku sheegtay inay timid kadib markii ciidankeeda jooga xadka gaza ay qarxiyeen aalado qarxa oo la dhigay meel u dhow xuduudda israa'iil iyo gaza walxaha qarxa ayay sheegeen in loogu talagalay in lagu waxyeeleeyo ciidanka ka howlgalay eriyadaasi ugu yaraan boqol sideed iyo toban ruux oo falastiiniyiin ah ayay dileen ciidanka israa'iil tan iyo markii ay bilowdeen bishii marj banaanbaxyo ay xadka israa'iil iyo gaza ay ka sameeyeen kumanaan reer falastiiniyiin ah
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaa aad wararkaasi kala socotaana waa qeybta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington haatanna galmudug waxaa mar kale dib u soo cusboonaaday khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeya madaxda maamul goboleedka galmudug khilaafkii hore ayaa salka ku hayay go'aankii la xidhiiray mowqifka dowladda ee dalalka khaliijka carabta hase yeeshee kan ayaa la xidhiira heshiiska awood qaybsiga ah ee lala gaaray ururka ahlusunna waljamaaca haddaba mas-uuliyiinta la sheegay inay ka soo horjeedaan awood qaybsiga waxaa ka mida guddoomiyaha baarlamanka maamul goboleedkaasi cali gacal casir nuur bukhaari ayuu uga warramay mowqifkooda
khilaafkan wuxuu salka ku hayaa heshiis lagu soo gaaray jabuuti oo lagu midaynayey ahlu sunna iyo dowlad goboleedka galmudug lagu midaynayey asal ahaanta ayaa ayaa la baal maray marka taasaa ayuu ku salaysan yahay khilaafku guddoomiye heshiiskaas yaa baal maray oo aad ku eedeyneysaan
eedeyneyna madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug iyo raggii ahlu sunna ayaan waxaan isleenahay sidii sharciga u ahaa lama qaadanin waxaa la qaatay hab ka duwan ayaa la qaatay marka maadaama sharcigii lagu soo heshiiyey oo la saxiixay oo jabuuti lagu soo heshiiyey la baal maray taas ayaa waxay keentay khilaafka bilowgiisa sharciga muxuu ku saabsanaa haddii aad u faahfaahayso dhegeystayaasha
qodobooyin kala duduwan ayay ahaayeen laakiin meelaha la khilaafay waxaa ka mida masalan baarlamaan oo jiro markaas in la isku daro ayaa ka mid ahayd labada baarlamaanna hadda waa la ogyahay oo cid kasta way og tahay oo siddeetan iyo sagaalna wuxuu ka dhisnaa dhinaca galmudug lixdan iyo sanna wuxuu ka dhisnaa dhinaca ahlu sunna labada baarlamaan ha la isku daro markii la yidhi ayay ahlu sunna qol iyo toban iyo labo qofood ayaa ka timiday marka taas dhibaatada kooda ka ahayd waxaa kale heshiiska ka mid ahayd in dastuurka dowlad goboleedka galmudugna waa la socotaan wuxuu ahaa dastuur muddo sanad ka badan iyey oo sideed boqol oo oo ihi ay ansixisay kabacdina baarlamanka inta la horkeena la ansixiyey waxay ahayd in lagu dul shaqeeyo kaas maadaama uu waafaqsanaa dastuurkii federaalka intaasoo dad ahoo reer galmudugana ay ansixiyeen ay u gacan taageen in asaga lagu dul shaqeeyay ahayd waxaa la qoray arrimo kale ayaa la qoray oo runtii annaga aanan ka warhaynin oo aanan annaga aanan arkin oo aanan ka tala bixinin waxaa kaleetaan rabaa inaan iyadana caddeeyo in ay maaragtay muddo kororsi ay sameeyeen oo ay ku dul sameeyeen dastuurkaas waraaqaha ay qoreen oo aniga hadda aan sheegayo oo aan sharciga ahayn ay ku dul qoreen muddo afar sano ah oo muddo kororsi ah taana meel ay ku caddaa ma jirto haddee cid kasta oo xukun qabata ama wax kasta markii la bedelo in haddana la kordhiyo oo cid walba ay afar sano qaadatana haddee annagu meel ay ku qoran taha ma aanan arkin marka sharciyadda ha la raaco ummaddana ha loo dhimriyo galmudugna yaan qalalaase la gelinin yaana shacabka loo sheegin waxaan jirin ummadda tan ayagaa shirka ah ayagaa wax isku darsaday waxa ay isku darsadeenna waxay rabaan inay arkaan oo ay wada ogaadaan hala wada ogeysiyo yaan lala cararin annaga saasaan ku talinayna kaasna way khilaafka yimid ayay ka mid ahayd oo waa ka hor nimid waxaa ka mid ahayd awoodaha qaybsiga ama beelaha si wax loogu qaybinayo waad ogtihiin oo galmudug intii hore o dhisneeday qabiil kasta wuu ku jiray oo galmudug degan dagaalna kama jirin iska horimaadna kama jirin qaybta jirtay markaas way ku qanacsanaayeen marka qaybtiia la qalday oo si aan sax ahayn ayaa loo qaybiyey markaasaa qabiiladii waxay ka muujiyeen inayna dowla ka ahayn sida wax loo qaybiyey marka khilaafku halkaasuu sal ku leeyahay waa gartay laakiin guddoomiye soo ma wanaagsanayn in aad wada fadhiisataan adinka iyo madaxweyne xaaf kadibna aad isku qancisaan wax aad isku khilaafsan tihiin
waa la isqancin waayey aadaan maaragtay isugu dayanay in waawaan la helo inaan galmudug la baabi'inin in maaragtay wadahadal lagu dhameeyo wax badan ayaan isku daynay waa la fadhiisan diiday waa la isu imaan waayey arrimakaasaa u cadcaddaa eh, raggaas marka sidaasaa la isugu khilaafay waxaa kaleeto iyadana meesha ku jirtay oo qodobada eh, markii dambe oo iyadana lagu ballamay kamid ahee eh, madaxweynaha dowladda federaalka ah eh, farmaajo iyo madaxweyne ay ku soo laabteen ayagoo markii dhuusamareeb la tegay kabacdi ay kusoo laabteen oo ay la hadleen deegaanka cadaadadka degan ayna u sheegeen inay ogol yihiin ama ay raali ka yihiin ama ay amrayaan in baarlamanka dowlad goboleedka galmudug uu ku shaqeeyo magaalada cadaado taasna iyadana waa la waayay marka arrimokaas oo dhan ayaa iska horumaadka keenay waayahay eh, wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka waxa ay ku baaqday ee idinkugu baaqday in soddonka bisha aad isugu timaadaan shir ka dhici doono muqdisho marka adinku diyaar ma u tihiin oo ma ka qaybgelaysaan annagu si kasta oo nabad ay ku dhalanayso oo ummadda tan eh, reer galmudug ay ay raalli ku wada yihiin oo cadaalad ku dhisan oo wadahadal ku dhisan wax badanaan ku baaqaynay annaga heshiis diyaaraan unahay mana diidayno waan ogolnahay heshiis kasta oo ummadda tan eh, reer galmudug midaynaya oo isu keenaya waa in laga wada hadlo danahooda keenaya annaga diyaaraan unahay kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha baarlamanka galmudug cali gacal casir oo khadka telefoonka ugu waramayey nuur bukhaari dhinaca kalena dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaya inaanu la xiriirnay dhinaca madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale gelle xaaf balse ilaa iyo haatan kaaliyayaashiisu ay noo sheegeen inuu shir ku jiro marka ugu horreysay ay suurowdana waanu idiin soo gudbin doonaa hase yeeshee waxaanu khadka telefoonka ku waraysanay xaaji bashiir xaaji diraac oo isna ka mid a xildhibaanada galmudug oo sheegay in loo baahan yahay in la dhowro dib u heshiisiinta lala gaaray ururka ahlusunna waljamaaca isla nuur bukhaari ayuu u waramay horta aada iyo aada ayaan uga xunnahay khilaafkan soo ifbaxay markii uu dhammaaday shirkii lagu soo heshiiyey jabuuti ayaa waxaa soo ifbaxay iyadoo awalba khilaafaad hore u jireen ayaa waxaa soo ifbaxay xoogaha khilaafkan hadda meesha ka muuqda runtiina ma aha mid loo baahnaa wuxuuna xaggooda ka yimid madaxweyne ku-xigeenka iyo nimanka odayaasha cali casir oo asna ah madaxa baarlamaanka runtii labaduna odayaala weyihiin waana taageersanahay ma kasoo horjeedno aragtidooda ra'yigooda kama soo horjeedno laakiin waxaan jeclaa lahayn in ay maaragtay heshiisiinta iyo wixii lagu soo heshiiyey in ay dhowraan oo ay ilaaliyaan maadaama ay yihiin niman odayaala oo maaragtay wax badan ka og arrinta soomaaliya in ay maaragtay bahasha hoos u dhigaan oo dadku walaalo weeye bahasha ay dhameeyaan innagu xaggooda ayaan eedda tirinaynaa waxaan isleenahay labadaa mas-uul sidii aad ka rabteen ma ay ahan sababtoo ah hadda kahor waxaa dhacday lix wiig ka hor guddoomiyaha baarlamaanka asagaana jeergaraynayay oo miitinkeena dhuusamareeb caasimada galmudug ka dhacaya isagaana jeergareeyey isagaana la yiri conferencigii siyaasadeed lagu kala dhex jiro waa dhammaaday habeen madow waxaan maqalnay guddoomiyihii waa baxay wuxuuna u baxay arrimo caafimaad kabacdina waxaa soo dhexbahay maaragtay khilaafkan hadda meesha ka socda marka niga aada iyo aada iyo aad ayaan uga xunnahay laakiin eh, guddoomiyaha eh, baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenka waxa ay madaxweynaha iyo xildhibaanada taageersan ay ku eedeynayaan in maaragtay ay ka baxeen ama ay baalmareen heshiiskii jabuuti eh, qodobada kale ee ay cogsadeen waxaa ka mid ah in dastuurkii wax laga bedelay iyo in madaxweynaha uu muddo kororsi afar sano ah sameeyey marka taasi miyaysan muuqan
Eh, horta waa run eh, waa la dadku qofku waa gondonaareyn karaa qofka ama uu dhihi karaa eh, saas waaye laakiin markii xaqiiqda loo eego meeshan kama dhicin wax la yidhaahdo muddo kororsi muddo kororsina meesha ma yaalo meesha horta waxaa ka dhacay meetingkii kalfadhigii ayaa qabsoomay oo si sharciga u qabsoomay haddee kalfadhigana waxaan isku nuqiinay ama shareecda noo taala markaan background ka dhigano waxaa loo baahnaa waa in sharci lagu kala baxo sharcigana wuxuu markay sameeyeen kalfadhigii maaragtay barlamentariankii fariisteen waxay soo saareen in maaragtay shuruucdan ayay ah ayay soo saareen marka arrintaas waxaan qabaa inaan arrin qalada aysan ahayn madaxweynuhuna ma sameyno wax muddo kororsiya laakiin maalin dhumeyd shalay waxaa hadlay madaxweynaha iyo iyo iyo maaragtay consul ministerska sheekh maxamed shaakir cali xasan wuxuuna ku baaqay in laga wada hadlo wax kastoo jira wax kasta oo yimaada oo soo isbaxa si walaaltinimo ah si kalgacal leh in looga wada hadlo marka nimanka odayaasha waxaad moodaa in meelo kale loo gacan haatinayo inay arrimo kale ku jiraan marka dee ma fahmi la-nahay annaga mas-uuliyiinteedina way yihiin laakiin qaabka ay sameynayaan qaab aan xoogaa aada mooda in laga fiican yahay ayaad moodaa marka waana soo dhaweyneynaa wax kasta oo galmudug waxyaabaha mudowa ku kala dhex jira in lagu sameeyo waana ka shaqeynaynaa haddii ilaha yidhaah madaxweynaha ma laga yaabaa in uu aqbalo qodobka ah in aanu ku darsan muddada afarta sano ah maadaama khilaafka uu noqday mid soo laalaabtay walahi madaxweyneha haddana meel afar sano ku dirsadaba ma ana arag maba sheegi karaba bake wixii waxaa kaloo wax run aha oo reality aa la rabaa wixii shuruucahoo baarlamaanka kasoo baxayna waa tii aan hore ugu dhaaranay oo wixii kasoo baxa baarlamaanka sharciyan uga soo baxa inaan siday tahay ufulino ayay ahayd madaxweynehana kuma naqaano nin maaragtay inta badan gacan marooqsada waxaan ku naqaanaa nin lala hadli karo dadkana dhegeysta ilaa xadna macquula marka xataa haddii wax jiraan si galmudugli ah oo galmudug ahaana inaan arrinteena u galna ayay ahayd laakiin ma ahayn in bahasha heerkaa la gaarsiiyo waxaana rajeynayaa khayr ayaan rajeynayaa insha allahu arrinta maaragtay maalmaha soo socda arrintaas inay dhammaato ugu dambeyntii ma ogoshihiin inaad ka qayb gashaan wadahadalka ee wasaaradda arrimaha gudaha idinka dalbatay ee soddonka bishaan loo cayimay in muqdisho uu ka furmo dowladda dhexe waa dawladdeeni waana dawladdii soomaaliyeed anagu kama soo horjeedno laakiin soomaalida mahmahdaa waxay dhahaan qoor waxaa la rabaa inay u dhexayado labada garab labada garab inay usinaataa la rabaa bahasha qoorta liya qoorta hadda qofka ku taalla waxaan xoogaas dareemeynaa dawladda waxbaan ka dareemeynaa xoogaa inay dhinac u xaqlinayso oo ay dhinac u badan tahay marka haddii aan helno cadaalad iyo sidii aan rabnay aan helno oo macnaha sida cadaaladda dawladdeena ay ku shaqeydo diyaar waxaan unahay meel kastoona looga yeelo inaan tagno oo aan aaraadeenna iyo fikirkeena diidano aanna soo dhaweyno wax kastoo macquul ah oo ummadda wax u taraya haddii ilahayda
kaasi waxa uu ahaa xaaji bashiir xaaji diraac oo ka mid ah xildhibaanada galmudug oo khadka telefoonka ugu warramayey nuur bukhaari
galab wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaana waa v o a ku dhowaad boqol muhaajiriin ah ayaa ka baxsaday xabsi ay leeyihiin kooxaha wax tahriibiye ee ka ganacsada dadka dalkaasi libiya xaruntan ayaa ku taalla magaalada bani weliid waxaana arrintan ka dhashay in kooxaha wax tahriibiye ay rasaas ku fureen dadkii baxsaday iyaga oo dhowr qof dilay qaar kalena dhaawacay hay-adda m s f ayaa sheegtay in dhakhaatiirtooda ay daweeyeen ilaa iyo shan iyo labaatan ruux oo dhaawaca ah dadka soo badbaaday ayaa sheegay in ugu yaraan shan iyo toban qof ay dhinteen dadkan soo baxsaday ayaa isugu jira soomaali ethoobiyan iyo eritreyaan safiirka soomaaliya ee libiya muxiidiin maxamed kaalmoy oo haatan ku sugan magaalada muqdisho ayaa arrintan iyo halka ay marayso soo daadguraynta muhaajiriinta soomaalida libiya waxa uu uga warramay waryaheena jacfar kukaay si guud markaan uga waranno magafayaasha sidoodaba dhulka ay jooga aanunayna dawladda xukumin dhulweynaha libiya oo intiisa badan maaragtay dawladda weli aanay awood ku lahayn ayay magafayaasha ku sugan yihiin meelaha ay ku haystaan waa meelo macbal ah dad maaragtay ay ku sheegaan maxaan ku yidhaahdaa maamulada deegaanada deegaanada marka iyaga ay joo ay joogaan dadka maamulada ee halkaas jooga ayay gacan saar la leeyihiin marka guryo ayay inta loo kireeyo oo xagga xooshash baa la yidhahdaa xooshash ama guryo in dadka loo kireeyo ayaa ay dadka ku hayaan marka mararka qaarkood waxaa suura gasha dadka meesha lagu hayaa waxaa u suura gasha inay hade baxsadaan ama derbiye ka boodaan ama si u yeelaan ama mararka lagu soo shaqaysto oo kalea loo kaxaynaya meelo shaqaa la geenaya beero dhexdood warka meelahaasi kasoo baxsanayaan waa xaalada marka mar walbaba dhaca laakiin maalinka qaarkood ayayna soo wacaan safaarad ahaan telefoona noo soo diraan ay yidhahdaan meel fulaan baan ka baxsanay meel fulaan baan kusugannahay marka haddana si dhuumaaleysa intay baabuuro usoo raacaan tagsiye iyo wax usoo karaystaan ayay magaalada triboli caasimada yimaadaan haddayna soo gaaraan ay nala soo xiriiraan waxaan isku daynaa marka ijra-aadkoodi kale sidii ay hadday dalka usoo noqona usoo noqon lahaayeen aan u dhamaystirno hadday xanuunsiyiin aan isbitaallo ula xiriirno hadday magaalada iska joogayaan hadda sidii ay sharci kumeel gaar ay u heli lahaayeen aan kala shaqayno way waxaad ii sheegtay in dhulka ee magafayaashu ay ku haystaan soomaalida uu yahay ee meel ka fog magaalooyinka oo dowladduna ay gacanta aysan ku haynin yaa gacanta ku haya halkaasi ee kooxaha gacanta ku haya ee ka baxsan magafayaasha iyaga ma lala xaajoon karaa sidii dadkaas loo soo furan lahaa oo qolyahaasi dadka afduubka ku qabsadana ee tallaabo looga qaadi lahaa naftooda dadkaas naftooda ayaa magafayaal noocyo magafayaasha ka mid ah oo waa maamulada deegaanada ka jira qaarkood magafayaasha ayaa waxay waxay bareen maxaan ku yidhahda inay lacag siiyaan oo dadka u hayaan wixii ay helaan bay la qaybsadaan marka mar haddii aanay ahayn maamulo ay dawladdu magacowdo oo meesha ay joogaan ay dawladdu ay toos ula xiriiri karto u maamuli karto haddaanay ahayn iyagana tugad waxaa la dhihi karaa waa magafayaal oo ka kaaliyo magafa ayaa la yidhaha waa qare waxay dhihi jireen soomaalida dhihi jireen qaada iyo iyo iyo qariya waxay soomaalida dhihi jireen oo kale umu waayo marka wax oo hadda looga talagelaya ma laga hayaa wax qiyaas ah tirada dadka hadda ku jira ee gacanta magafayaasha ee soomaalida ah si saxa cid u sheegi kartaa ma jirto qiyaas unbaa iska jirta sanooyin sii horeeyey annagu waxaan qiyaasi waxaan qiyaasi jirnay ilaa laba kun ayaan qiyaasi jirnay laakiin hadda qiyaasyada kala duwan kala gedisan waxay gaarsiinayaan ilaa shan kun oo kale ayay gaarsiinayaan oo bangazi markii la fiiriyo xagga maxaan ku ihahda waqooyi bari ee libi marka la fiiriyo dad jooga dad darna jooga dad kufre jooga dad sadha jooga dhulweynaha beliwaliid beliwaliid la yidhaahdo maaragtay kuwo fara badan oo lagu haysto kuwo fara badan oo meelaha xeebaha ah lagu haysto oo ku jiro maaragtay sugaya marka inay doonya raacaan qiyaasi guud oo aan sameynayn waxaan is leenahay marka dhowr kun bay noqon karaan laakiin tiro saxa oo la dhihi karo waa intaas ma jirto dadka ku sugan magaalooyinka sida triboli oo kale oo aad adigu ka howl gasho iyaga tiradooda waa waa imisa ha noqdaan kuwa ka soo baxsaday magafaha amaba kuwa madax furashada ee iska soo bixiyey ama kuwa aan soo aragba ee kasoo gudbay ee nasiibka uu saaciday ee hadda ku sugan magaalooyinka waaweyn sida triboli oo kale tiradoodu waa imisa xaaladooda se maxaad kala socotaan muddo laga joogo hadda laba bilood ama bil iyo bar muddo laga joogo xabsiyada triboli gudaha magaalada waxaa ku sugnaa tiro maxaan ku yidhahdaa saddex boqol iyo googo ah saddex boqol iyo laba iyo sideetan baan filayaa ayaa ayaa ku sugnaa marka aan ku sameynay soomarid aan ku sameynay kadib ayaa waxaa kusoo biiray tirooyin kala duwan oo kala gedisan ayaa kusoo biiray sida masalan boqol iyo soddon badda laga soo qabtay mar baa lasoo xareeyey qolo kale oon tiradoo sax aan ahaynna markaa lasoo xareeyey howlgalla ay sameeyeen ciidamada booliska dad ay magaalooyin kasoo qabteen dad bay kusoo xareeyeen oo maxaan ku yidhahda lagu soo xareeyey ku jiro maxaan ku yidhahda ku jiro dadka magaalooyinkaasi ku sugan sida triboli oo kale haddaan tusaale usoo qaadanno ee hadda aad ka sheekaynayso ma dad xorriyad haysta oo magaalada dhex mushaaxayaba mise waa dad xabsi ku jira dhowrka boqolna hadda aan kuu sheegaayo kaamam ay dawladdu leedahay meele ay dawladdu leedahay oo dadka soo galowga lagu haya ayay ku jiraan laakiin magaalo weynta waxaa jiro dad sirdad ah oo ama dad iskood u yimaada maalin walba oo soo galo tirada sax aan la sheegi karin howlihii ee hay-adaha qaramada midoobay iyo adinku aad iska kaashanayseen ee tahriibayaashaasi kuwa magaalooyinka ku sugan dib loogu celinayay wadankii halkay marayaan meel fiican bay marayaan meel fiican bay marayaan dhowr casho ka hor maxaan ku yidhahdaa diiwaangelin baan sameynay inta diyaarka u ah waxaa la diyaariyey dad ka badan boqol kor u dhaafaya oo raba inay dib u celin maxaan ku yidhahdaa loo sameeyo oo dalka loo soo celiya hidhadoodii ayaa maalmahan la sugayaa waxaana la rabaa maalin mar dhow marka dhow ay suura gasho in diyaarad loo soo wada kireeyo oo iyagoo kooxa oo boqol xagga uga badan in la soo dejiyo ayaa haddii ilaahay raallik raalli ka yahay ayaa ayaa ayaa la filaya hawsha so dib u celinta ee qaxootigaasi ama tahriibayaasha haddaan idhaahno yay tahay cidda hawshaasi wadda jihooyin kala duwan baa iskugu jira jihooyin kala duwan baa iskugu jira dawladda libiya hay-adeeda hijra kheyr sharciyada ku saabsan qeyb bay kuleeyihiin diyaar garaynta waxaa qayb ku leedahay i o m hay-adda layihahda qayb bay ku leedahay u n h c r to qayb bay ku leedahay safaaradahan anaga gurdhig ayaan unahay oo documentiga u samayntiisa documentiga lagu soo celinayo documentigana qayb weyn baan ku leenahay aasaas baan aasaas aasaas baan documentiga unahay iyo tirakoobidooda iyo kormeerida meelahooda safaaradda ayaa shaqa ku leh waxaa kaloo jiro guddi ay dawladdu magacowday oo maxaan ku yidhahdaa iyagana hawsha beryaha nala wada ayaa jiro haddii aan dib ugu laabanno ee dadka ee ku sugan ee dalka libiya markaan ka soo tagno kuwa magafayaasha u xiran waxaa la sheegayaa in ee, qaar kale magaalooyinka adinku aad gaari kartaan ee dowladdu ay ka arrimiso xabsiyo ku yaalla ku jira kuwaas maxaad kala socotaan way jiraan ma badna sida zaawiya oo kale ayaa jira waxaa jiro qaryaan meel la yidhaahdo oo sideetan iyo toddoba kilomitr libya dhin dhanka koonfur galbeed ka xigta ayaa jira ayaan dhaweyd marka muddo laga jooga maalmo arrin baa dhacday meesha qaryaan la yidhaahdo oo kale tiro badan baa ku jirtay oo soomaali ayaa ku jiray waxaa wadnay howl ama aragtay sidii loo soo diiwaangelin lahaa ay dalkoo dib ugu noqon lahaayeen maalintii aan tagnay oo aan kasoo diiwaangelinay dad ilaa soo sagaashameeye ah isoo diiwaangeliyay habeenkii dambe ayaa teleefoona lagu soo dhaceen oo la sheegayo in meesha weerar lagu soo qaaday oo dadkii qaarna ay baxsadeen qaar kalena ay dawladda u suura gashay inay intay meesha kasoo bedesho xarumaha dawladda la keeno inkasta oo waalidiinta qaarkood loogu sheegay maxaa ku yidhaha dad in la laayay laakiin annaga arrintaa ma hayno arrintaa ma hayno arrinta keliya aan hayno waxay tahay dad meesha ka baxsaday oo magaalooyinka galay oo teleefoona lagula soo xiriiray dad eh, maxaa ku dadka magafayaasha ah oo ay la tageen markay meesha weerarkaasi uu ka dhacay iyo dadka intiisa badan oo ciidamada dawladdu ay soo kaxeeyeen oo markaa la keenay xabsiyada ku yaala gudaha magaalada tripoli
safiirka soomaaliya u fadhiya libiya muxiidiin maxamed kaalmoy oo haatan isaga oo ku sugan magaalada muqdisho khadka telefoonka ugu waramayay jacfar kukayo oo washington jooga
aroor walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobankiiyo sagaal iyo tobanka mitirban warar sugan iyo warbixinno xiisale ka dhegaysa v o a maalin walba lix iyo barhka subaxnimo doodda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhegaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba kood iyo barhka duhurnimo wararkiiyo warbixinnada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo awayska washington wicitaanka dhegaystaha faaqidaadda toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaabana lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban dhegaystaha idaacadaha tooska hay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay afar laba shan shan sideed shan hal shan eber saddex ama booqda boggeenna internetka ee v o a somaali dot com
haatanna muqdisho war-saxaafadeed goordhoweed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa lagu sheegay in xilka qaadis lagu sameeyey guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka ibraahim iidle suleymaan islamarkaana xilkaasi loo magacaabay baashe yuusuf axmed madaxweynaha soomaaliya ayaa war-saxaafadeedkaasi ku sheegay inuu tallaabadan qaaday kadib markii uu tixgeliyey cabashada muwaadiniinta soomaaliyeed garsoorayaasha howlwadeennada garsoorka iyo xirfadlayaasha sharciga ee la xiriira in la helo garsoor hufan oo cadaalad ah sida lagu sheegay war-saxaafadeedka ma jiro ilaa iyo hadda wax war ah oo ka soo baxay dhinaca guddoomiyaha xilka laga qaaday haatanna dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya jaamac buulle jaamac
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o a qormadeenna toddobaadkan waxa ay ku saabsan tahay fatahaadda webiga shabeelle ee ay waxyeelada ballaaran ka dhalatay iyo sida wax looga qabtay khaasatan waxaan diiradda saaraynaa gobolka hiiraan oo dhibka ugu weyn ee fatahaaddu ay ku dhacday wicitaanka dhegaystaha dhegaystayaal waxaa noogu martia wasiirka waxbarashada dowladda federaalka cabdiraxmaan daahir cismaan wasiir ramadaan kariim kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o a ramadaan kariim aada u mahadsantiin waan dhowahay ugu horreyn khasaaraha ku dhacay reer hiiraan khaasatan reer beledweyne soomaali waa ay ka dheregtay oo maqal iyo muuqaalba waa laga haqabeelay waxa aad nooga warantaa aragtidaada dowladda wax ka qabadka masiibadan iyo u gargaarista dadka dhibaataysan sidee ayaa loo wajhay aadaa umahadsan tahay walaal adinka iyo intana maqlaysaba khasaaro weyn oo ka yimid fatahaadii webiga shabeel ah ku dhacay gobolka hiiraan kaasarsan degmada waladweyne taasoo kaleysay in dad badan oo deganaa magaalada ay kasoo farakaceen oo guryahoodii ay biyo ka buuxiyeen waxaa ma arkaysa ka dhacay meesha khasaaro weyn oo xagga maalka ah ama materiaalka guryo badanaa baaba'ay hanti badanaa ma arkaysa ku lintay lama qiyaasin laakiin adiga malaayiin haddii aysan boqolaal milyan aysan ahayn laakiin alxamdulilah naf ma arkaysa si toosa biyaha ugu dhimatay marka tiro tiro yaryar aa la sheegay adoon ay la gadoontay iyo baabuur tractor oo ma arkaysa mar ay la gadoomay laakiin alxamdulilah dad badan oo ma arkaysa hadda khasaaro naf uu ka dhacay ma jiro marka wuu saameeyey gobolka idil ha u badnaado magaalada dadweyne ha u badnaato laakiin hadda wuxuu gaaray ilaa buulaburte ilaa jawarsi uu sii dhaafay ilaa jowhar ma arkaysa mahadaay iyo balcad sidee loo wajahay marka sidee loo wajahay marka wasiirka wallaahi aada iyo aad alxamdulilah arrinta si fiicanaa la wajahay kow horta shacbiga soomaalida dalka iyo dibaddaba waxay tuseen garab istaag in walaalahooda ma arkaysa dhibaatada ay ka qabsatay iiraan khaasatan beledweyne ay u gurmadaan ay ugu gurmadaan waxtar oo hanti ah ama lacag dalka iyo dibaddaba waan ognahay xamlooyin aad u badanaa ka socday wax way gaareen dadka ma arkaysaa ka yimid gobolka ama degmooyinkaas khasaara uu haleelayna ayagana si khaas si gaar ay ugu imireen ama dalka ha joogeen ama ha joogeen dibadda ayagana dadka soomaaliyeed oo gobolada kale joogo ayaga lasigori way u gurmadeen waxbay soo gaarsiiyeen dowladda soomaalida oo si ma arkaysaa xoog leh ayadana ma arkaysaa inkastoo ay fakri tahay waxba aysan haysanin kaga xil saartay waxay ku deeqday lacag dhan hal milyan fatahaado hoodhin marka qayb aada u weyna waxay kasoo gaartay khaasatan gobolka hiiraan marka si si ma arkaysa aan kala har lahayn ayaa ayaa loogu gurmaday khaasatan dowladda guddi waad og tahay waxaa la magacaabay heer qaran ah oo ra-iisul wasaaraha u magacaabay oo isugu jiro ilaa iyo heer goro wasiire isugu jiro xildhibaano ay kamid yihiin ay kamid yihiin wadaado ay kamid yihiin ay kamid yihiin dad kaloo ma arkaysa civil society bulshada udhex leh sumcad marka intaasoo idil waxay ahaayeen dadkii waxaan Waay- waayahay. wasiir waxaad nooga warantaa dowladda sida ay wax u qabatay ee ballanqaadka ka sokow halka milyan oo ay dowladdu ku dhawaaqday maxaad qabateen Eh, waxaa la qabtay kow eh, dowladda waxay keentay teendhooyin waxay keentay raashin waxay keentay marakaneecooyin iyo lacag kaash ah oo lacagta iyagu ballan qaaday teendhooyinkii oo inta badan loo qoondeeyey dadka kasoo barakacay magaalada dadweyne oo biyaha ay soo barakaceen oo banaanka joogo Eh, waxaa qorshaheeda lahaaya hadda sidii lagu gaarsiin lahaa marakaneecooyinkii qaar waa la qaaday qaarna waa hadda la wadaa Eh, raashinkii qaar waa la qaaday qaarna waa la wadaa dhibka ugu weyn wuxuu naga haystaa eh, dhulka meel la maro ma lahan oo roob aad u daran ayaa da-ay oo dariiqadana way xun yihiin marka dhulka lama marsiin karo marka waa in intii diyaarad lagu qaadaa la geeyaa beledweyne ama meel ku dhow oo markaas sidaa loo soo geliya marka waxaa baxay eh, qorsheednaa laba tiim tiim wuxuu aaday magaalada beledweyne ay hogaaminayeen eh, wasiiro iyo xildhibaano eh, oo qaaday lacag kaash oo cadadkeedu ahaa laba boqol oo kun oo la doonayo dadkii masaakiinta ahaa in loo qaybiyo oo ayaga markaas ay samaystaan ahliyaadkooda waxay doonaan ay ku qabsadaan ee family family dadka ugu dhibaatada badan leh ee iyadoo ma arkaysa uu yahay target targetka ee tiim kalaa jiray oo ayagana u qorsheysnaa inay aadaan buulaburta wado lacag ayagana toddobaatan kun oo aniga aan hogaaminayay Eh, laakiin aan baaqanay because of ma arkaysa eh, cimilada weatherkoo xumay oo diyaaraddii markaan kornay aan fadhinay ilaa iyo eh, in ka badan labaatan daqiiqa aan sugaynin inay isbedelo waaya weatherka roob aada u weynaa da-ay oo Oh.
bisidka xumaataan aan kasoo laabanay waxaad dhegeystayaasha u marka waxaan sharaxdaa qorsheynayna inaan aado waxaad dhegeystayaasha u sharaxdaa sida aad u wajahdaan qaybinta gargaarka dadka tabaalaysan sidee ayaad wax ugu qaybisaan ma afar dhibic shan nidaamka la yidhahda isticmaashaan ma deegaan baad isticmaashaan seed mataqaanaa gargaarka loo qaybiyaa oo miisaanka lagu shaqaynaya muxuu yahay Eh, horta dadka dhibaale dhibaale dhiba- dhibaataysan eh, formalaha wax ku qaybina waxaa weeyaan xogta aan he- xogta aan helno Eh, xogta la helo ku salaysan yahay xogta la helana waxaa waaye waxay ka hadlaysaa mar walba tirada dadka ma arkaysa eh, barakacay Eh, damageka ma arkaysa meesha gaaray oo ama dhulka beeraha ha ahaado ama wax kale ha ahaado marka taas ayaa ma arkaysa aan ku qiim aan aan- aan ku aan eh, eh, ku qiimay sida dadka u kala badan yihiin oo dhibka u kala badan yahay ayaa aan ku salaynaa eh, meesha la caawinayo gargaarka intuu intuu noqonayo markaan usoo laabano haddana dowlad goboleedyada gudahooda ama gobolada ama degmooyinka waxaa lagu sii qiimeeyaa haddana gudiyo hoosaa jiro oo degmooyinka ay leeyihiin iyagana waxay ku qiimayaan sida dhibku u kala badan yahay degmooyinkaas gudahooda eeriyaasha uu ku badan yahay dadka kasoo qaxeen taas ayaa ma arkeysa ayana lagu kala taliya marka waxaa jira criterias oo ma arkeysa lagu soo doorto marka ugu dambeysa dadka masaakiinta ahoo dhibka ay soo gaarto oo ay tahay dadka saxda ah oo wixii ku habboona la gaarsiinayo waxaa shuruudahaasa lagu soo kala qaybiya waa tahay dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v v o a waxaad dhexda uga jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan uga hadlayno gargaarka dadka ay fatahaaddu waxyeelaysay khaasatan gobolka hiiraan waxaa noogu marti ah wasiirka waxbarashada dowladda federaalka cabdiraxmaan daahir cismaan oo gargaar gaarsiinay doono magaalada buulo barde halka ay koox kale ay gaarsiiyeen magaalada beledweyn aan aan u baaqo dhegeystayaasha dhegeystaha ugu horeeyo ayaan kusoo dhaweynayaa dhegeysta adoo magacaagoo saddexan meesha aad ku sugan tahay ee inoo raacinayo kusoo dhawow barnaamijka waan ku dhawahay magacaygu waa kawsar cabdi cusmaan oo kaasoo waxayso beledweyn gaar ahaan bundaweyn walaal waxaan qabaa laba su-aalood iyo hal fikrad duu ilah yidhaahdo mudane wasiir waa mahadsan tahay waktigaada waxaan ku weydiin lahay waxaa tahay xubin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya misena kasoo jeeda gobolka hiiraan sidaanu ognahay waxaa ka dhacay beledweyn fatahaadooyin geystay khasaarooyin naf iyo maal ah marka maxaa dhihi karnaa recovery processka mise jawaabtaa ka bixiseen maxayna tahay matalaada aada matashaan rayidka ku nool gobolka hiiraan su-aasha labaad waxay tahay fatahaadooyinka awgood waxaanu ognahay kun iyo afar boqol oo arday inay ka baaqdeen imtixaanaadkii dowlaadka marka maxay tahay qorshaha loo qorsheeyey ardaydaas iyo goormay imtixaanka galayaan hal eray ayaan ku darsan lahay ra'yi ah wasiirka waanu dhegaystay wuuna ku mahadsan yahay caawinaada uu caawiyo marka waxaan dhihi lahay xaafadaan ku noolahay oo oo la yidhaahdo bundaweyn wax soo gaaray ma lahan oo mucaawino ah marka waxaa dhihi lahay intii la dhihi lahay beledweyn waxaa loo waxaa waxaa la guddoonsiiyey one thousand mise one million dollars maxaa dhihi laheen guddi ma leeyahay oo xisaabiyo halka dollar intee gaartay dadkii loo baahnay helbigaas ma rasiif gareeyeen marka halaasay kusoo koobayaan aada ayaad u mahadsan tahay wasiir aaday umahadsan tahay cowsar su-aalo ma arkeysa muhiim ahay weydiisay ko tan ugu horeysa waxaa weeyaan matalaada iyo waxa aan bixinay ay saliigsan tahay taas waa arkeysa xaqa walaalaha inay taas tidhaahdo hadde dowladdani waa dowlad aan taag badan lahayn waan sheegnay waa fakri waxaan arkeysaa la daalaadhaceyna dad serviceka qabanaya khadamaadka sameynaya iyo kuwii dalka difaacaya kuwii nabadgelyada ilaalinaya mushaarkooda meeshaan kaseeni lahayna taasaa ma arkeysa juhdigeena waxaan u gaaray markaasa haddana waxaa noo yimid awood kale oo ka baxsan awoodeena oo dalalka caadiga ah oo dhisan oo ma arkeysa systemka leh ayaa mararka qaarkood waxaan oo kale markay ku yimaada awoodooda ay ka baxsan tahay aysan waxba ka qaban karin qaarkood dibadda looga soo degmada marka tani waxay ahayd mid baaxad weyn oo hanti badanna baabi'isay dad badanna ay keentay inay soo qaxaan waxay leedahay ahmiyaddii ugu horreysay waa dhab laakiin wixii tabarteenna ahayd oo ahayd inaan ma arkeysa qaylno waad og tahay madaxweynaha dalka markii arrintani ay dhacday isagoo aad ma arkeysa u murugeysan oo garab istaag muujinayo wuxuu yimid magaalada beledweyne isagoo biyaha dhex istaagay madaxweynaha dowlad goboleedka isagoo biyaha ku dhex jiro halkaas kasoo qayliyay dad badan oo xildhibaanaya waxaa taagay taas waxaada si loogu soo jiidi lahaa indhaha dunida sidii waxaana caawimaad ma arkeysa loo heli lahaa dad badan alxamdulilah soo dadaalay oo ma arkeysa soomaali iyo qaar aan soomaali ahaynba oo markiiba kasoo jawaabay ilaa haddana jawaabtu way socotaa dowladda wixii taagteeda ahayd waa la sheegay arrintii beledweyne keliya ma ahayn webigii wuusa tahay meelo badanaa ma arkeysaa fatahaadii ay ka dhacday inkastoo beledweyne ay tahay meesha ugu xun haddana ma arkeysaa meelihii kalentana indhaha lagama qabsan karo xamar maalintii usbuucii lasoo dhaafay sabtigaah roobkii ka da-ay keliya wuxuu keenay khasaare aada u weyn oo ma arkeysaa naf iyo maalba laheyd flads badanaa meesha ka yimid ilaa afgooda marka iyadoo wixii xaggaas ay ka socdaan haddana dalkii oo dhana waxaa waaye aada u nugul yahay markay meel yar ay wax ka dhacaan ma arkeysaa wixii dadkii way way sii silcayaan marka dadaal wuu jiraa waaya tan tan ardayda jaama ardayda imtixaanaadka ka fadhiistay qaybta maxaad ka labaad ee su-aasha qaybta labaad su-aasha ay weydiisay cowter ayadana waa legitimate Eh, kun iyo afar boqol oo arday way jirtaa ma dayaceen dadkaas waan ognahay dhowr jeerna waan sheegay waa imtixaankooda dib aan u dhignay haddii la yidhaahdo markii duruufta ay samaxdo eh, ayaan dadkaas eh, u diyaarinaynaa imtixaan inay galaan oo ma arkaysa ku habboon oo si gaar ah loogu saxay iyadoo aan ma arkaysa haddana eh, aysan saameyn ku yeelanaynin eh, in waxyaabihii ay heli jireen oo sida deeqaha waxbarashada oo kale ama jaamacaad kale ay heli jireen aysan ku keenayn sa- eh, eh, imtixaanka daahidiisa aysan saameyn negative aysan ku yeelanayn marka eh, aada umahadsan tahay waayahay eh, eh, cowter wasiir aad aad umahadsan tahay su-aal saddexaad oo fikirkeeda la socday ayaa jira oo ah eh, guddiyada hoose ma og yihiin intii layska cilaamin lahaa tirada lacagta eh, milyan baa baxday iyo boqol kun baa beledweyne la geeyey iyo laba boqol baa la geeyey doolarka meeshuu gaaraya ma la og yahay oo dad baan waxba arag sida xaafadda Budo- Waa dhab.
buudaweyn sida ay carabka ugu dhufata waa dhab waa dhab ha Eh, saan kuu sheegayba horto eh, lacagta formulaan ku qeybinayna waa sida dalku u kala baaxad duwan yahay marka hore markii gobolka ama degmada ay timaado haddana waxaan la tashanaynaa dadkii meeshaasi joogay ayaga haddana na siinayo meesha ma- eh, ay dadka ugu sii dhibaato badan yihiin dabcan buundaweyn si fiican muu aqaana aniga laakiin eh, waxaa suuragala waxaa kasii dhib badan dadkii ka soo kacay ka soo qaxay guryahooda gurihii ay buuxsameen oo dibadda yaalla laga yaaba kuwii biyaha ay xareereeyeen oo guryahoodii laakiin weli ay nool yihiin kuwaas inay ka dhib badan yihiin laga yaaba marka Waayo.
laga yaaba xo- focus in xaggaas la saaray laakiin eh, waxaa jira isla xisaabtan dhab ah Eh, saas darteed ayaa ma arkaysaa siyada ay ka kooban yihiin eh, dad kala duwan ma arkaysaa wixii dabagal iyo horjoogteyn ku yeelanayo wasiiro ay kamid yihiin xildhibaano ay kamid yihiin dad ma arkaysaa bulshada rayidka ay kamid yihiin wadaado ay kamid yihiin Eh, markaad tagto hoos eh, guddiyada hoose ee maxalliga ahna saasoo kale waxaa ku jira wadaado waxaa ku jira eh, Waa- waayahay wasiir waxbarasho, waxaa ku waxaan jira dadkii gobolka waxaan ku dadaalaynaa inaan dhegeystayaal badan fursad siino waa ku mahadsan tahay jawaabtaada ee dhegeyste kale ayaan u gacan haadinayaa dhegeyste adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo fadlan kusoo dhawow barnaamijka bismi illaahi raxmaan raxiim magacaygu waa maryamo cabdulle xasan waxaan kasoo hadlayaa magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan wasiirku aad buu umahadsan yahay idaacadda v o n aad bay umahadsan tahay iyo dhegeystayaasha ku xiranba waxaan qabaa saddex su-aalood iyo iyo hal ra'yi sidaanu ognahay weligu wuxuu sameeyey fatahaad aada u ballaaran oo afarta xaafadood ee magaalada laba kamid a xaafadaha ha u darnaatee fatahaadaasi dadkii ka barakacay waxay noqdeen saddex qaybood qayb waxay ku qaheen een, duleedka magaalada een, meesha la yidhaahdo ceel jaala qaybna waxay u qaheenay ee, tuulooyinka fogfog ee magaalada hoos imaanayay qaybna waxay ahayd qayb ku go-an ii sheegeen xaafadihii ku go-an oo iyagu kasoo bixi waayey wasiirka su-aashaan weydiinaya waxaa weeye marka saddexdaasi qaybood ee siduu sheegay een, lacag oo maxay ahaatee ay soo qaadeen oo jirto ay keeneen oo ay qaybiyeen saddexdaasi qaybood ma si isku mid ah ayaa deeqihii ka imaaday xaggooda ee, aa loo gaarsiiyey Ee, mase dadka duleedka magaalada ee, ku qahay ee, khaasatan ceel jaalle ayaa la gaarsiiyey waa su-aalan qabo su-aasha labaad oo qabo waxa waaye ee, guddiga sidaan unahay ra-iisul wasaaraha wuxuu magacaabay guddi guddigaas iyo bulshada reer hiiraan ama dadka reer hiiraan intee xiriir le-eg ayaa ka dhexeeyo si loo ogaado waxa ay guddiga keeneen een, in ay gaareen bulshadii reer hiiraan oo dhan su-aasha kale oo weydiinayo waxa waaye isaga wuxuu ka mid yahay eh, dadka dawladda ku matala ee gobolka hiiraan siday walaashii cowsar ay ka dhawaajisay magaalada xaaladeedana wuu ka ogaal badan yahay eh, dadka kale dawladda eh, wuuna kaga damqasho dhow yahay sida qiyaasayo waxbarashadii walaashii ka hadashay waxaan rabaa marka inaan ka hadlo dadkii way soo barakaceen duuleedkii ay joogaan hadda magaaladii ee biyihii way ka baxeen dadku qaar waxay isku diyaarinayaan inay dib ugu noqdaan magaaladii ay guryahoodii ku noqdaan ma haystaan marka waxay gurigoodii kula noqdaan waa dad intaas eh, maalmood een, ku sugnaayo meel bannaan ah hadda maxaa kaga qorshaysan marka iyagu dadkaasi markay guryahoodii ku laabtaan ma la iska daayin oo gargaarkii lasoo gaarsiinaya ma dawladda ha ka imaada ma dhinac kale ha ka imaada ma halkaasay ku joojinayaan Eh, mase wuu sii soco doonaa waaya cowsar su-aashaada okay halka raayiga ku darsanaya waxaa waaye dadka meeshan ku barakacay ama balweyne biyaha fatahaada ay barakiciyeen ma ahan dad yar waa dad aada u fara badan marka waxaan soo jeedi lahay in mardo marka ka dambeysa lala socdo xaaladda ay ku sugan yihiin iyo sida wax loo gaarsiinayo maan inta lacag lasoo qaado la keeno beledweyne lacagaa la qaybiyey saasaa loo qaybiye ladhaho laakiin wixii la qabtay lacagti meeshii martay waa in la muujiyaa oo nala tusaa waaya dadkana waxay isugu jiraan aba wax yar dadkana waxay isugu jiraan dad ladan oo ama dibadaha lacag ha loogu soo dhiibo dadkooda ha u jiraan ama dad shaqaysanayo oo baqaaro iyo wax lahay ha ahaadaano iyo dad xoogooda maalayo labadaas maxay ahaatee dadna in la kala saaro oo dadka indho gaara loo yeesho aad baad u Aad baad mahadsan u tahay mahadsan maryan tahay.
een, maryan aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay barnaamijkeenna dabcan su-aal iyo aragti keliya aan qabanaa laakiin maadaama hadda waxa laga sheekeynaya ay tahay masiibo aad u weyn sidaas ayaan reer hiiraan ugu ogolanayna inay su-aalo iyo aragtiyo dheeri ah barnaamijka ku darsadaan wasiir kusoo dhowow aaday u mahadsan tahay maryam saddexda su-aal ay weydiisana waa saddex su-aal oo muhiim ah kow waxaa waaye dadkii saxda ahaa ee u baahnaa gargaarkan ma gaarin waayo dadka dhowr meelood inuu kala taxeyn ay sheegtay aniga waxay la tahay arrintaasi horta markii la sameynayo gurmad deg deg ah oo ma arkaysa eh, laga shaqeynayo dad aad u badan oo baaxadiisa ay weynta oo dadkooda nugul yahay in ma arkaysa la sameynayo khalad ay dhici karto taas waxay la tahay wadacaysa Eh, waxaa kaloon aaminsanahay haddana in eh, dadka bini aadamka ah haddii uusan damiirka hogaaminaynin eh, oo aysan ka baqaynin eh, in waxaan ma- waa damba la xisaabin doono ilahay uu xisaabin doono laga yaaba in eh, intii il ay iska fiiriyaan oo khalad ay sameeyaan waxlunta karaan taas in la suuragal laakiin sida aan qorsheynayno iyo systemka qaabka loo dejiyo waxaan sida aan rabno in la xisaabtanku u dhaco waa waxaan isku dayna sida ugu wanaagsan oo waxaana iyadoo emergency laga shaqeynayo gurmad deg deg ah ay u hagaagi karaan marka ugu dambeysa waxa weeyaan dadka waxaan la siinayo waxay ku salaysan tahay xogta iyo wadatashiga iyo itijaahaadka aan ka helno dadkii gudaha jooga marka taasaa maarkaysa aa- aa hagayso dadkan ee dibadda ka imaanaya marka waxaan rajaynaynaa gargaarka in uu wada gaari doono haddii uusan dad gaarinna eh, khaladaad mar walba way iska dhacayaan sida sidaan is leeyahay ta labaad xiriir inuu ka dhexeeyo eh, dadka jooga meesha uu ka dhacay khatarta iyo federaalka dadka jooga halkan waxaan ka abaabulaya xiriir waxaa ka dhexeeya fiican ee guddiyaha jira xaggaas ee loo magacaabay oo ayagana waxaan ku waxaa jira maamulka ee degmada ama gobolka ama heer dowlad goboleed iyo kii federaalka ah kaasoo ayagana kaasoo ayagana ma arkaysa wada shaqeynayo marka xiriir fiican aa ka dhexeeya ta kaloo saddexaad ay leedahay waxaani markii ee, hadda ay dhammaadaan xaggee waa sidee maxa- maxaad ku tala gasheen aniga waxay la tahay taas waa tan ugu daran oo soo socoto oo ah hadda ayaaba arrintii eh, dhibkeeda laga yaabaa in uu uu imaan karo Eh, hadda laga yaabaa in ma arkaysa mas'uulihii buuxsamay oo khatarta ay ka imaan laheeday eh, kaneecadii iyo ma arkaysa eh, biyihii go'doonka meelaha ku noqday cudurrada ka dilaacayo waxaasoo idil hadda waa qorshooyin halkan yaallo oo la rabo in eh, la buufiyo oo na- eh, eh, sixadii iyo sanitationkii si fiican loo ilaaliyo in dawooyin ma arkaysa eh, la diro oo dadkii eh, looga hortaga kaneeco oo inaysan ka dhicin weyn eh, meesha hadday dhacdana la xakameeyo marka qorshahaas wuu jiraa oo wasaaradda caafimaadka iyo tiimam oo ma arkaysa ah dad isxilqaamay oo dadka gobolkaas ka yimid iyo degmooyinkaas ka yimid oo dhakhaatiir ah professionals ayagan rabaan in wixii ay si eh, eh, volunteer ah ay wax u sameeyaan marka waxaasoo idil eh, way socotaa in wixii eh, si fiican isku xir fiican iyo coordination iyo maareyn guud ay jirto taas xoogaa mararka qaarkood ma dhacdo oo dadkii lama wada xakameyn kara xaggaas ayagoo wax u socdo oo waa tahay ayaga waxay ka soco- ka soconayaan unbaad arkaysaa maalmaha qaarkood laakiin si fiican hawsha u socotaa suuqan wasiir eh, markaan su-aalaha dhegeystayaasha halkaa oga baxno waxaad ah, in badan aad uga jawaabtay waxaa laga yaabaa inuu qalad dhici karo waxaa laga yaabaa shakhsiyaad inay qalad sameeyaan si ula kaca laakiin inta aanan barnaamijka gudagelin waxaan xiriir la sameeyey hiiraan waxaa la ii sheegay inay aad u baahsan tahay musuqmaasuqa meesha ka jiro oo dheri ninkii u dhow baa laf kala baxa ay arrintu ku dhuratay sida ay walaasheen eh, kowsar sheegtayna in deegaanada qaarna ay wax badan gaareen deegaanada qaarna aysan waxba gaarin marka arrintaas sideed wax uga qabanaysaan weli gargaarkii waad wadaan eh, lacagaad hadda wadaan guddi baa tegey guddi kalaa tegayo sideed arrintaa wax uga qabanaysaan in meelaha qaarna laga gaajaysan yahay meelaha qaarna ay raashinka guryahooda buuxiyeen
wallaahi horta wax oo ulakac loo sameeye ma jirto in dadna ay gaajaysan yihiin eh, dadna ay dharagsan yihiin labadana ay markii hore gaajaysnaadeen taas ma aha eh, sababta loo sameeyey eh, dadkan guddiga ah iyo gurmadka deg dega ah si dadka loo caawiyo haddii dad ay weli gaajaysan yihiin macnaheedu waa dad aan la ogeyn dad aan la gaarin waaye laakiin waa dad aan eh, ama la gaari karin ama eh, sabab kale ay kala sugaan eh, eh, eh, la gaarsiinin ama aan laga warhelin xogtooda oo taas- taas inay tahay ayaa ayaan qiyaasayaa waad mahadsantahay wasiir waxaan eh, siinayaa dhegeyste kale dhegeyste adoo magacaaga oo saddexan iyo meeshaad joogto ku bilaabaya kusoo dhawow barnaamijka magacu waa cabdixamiid cabdulaahi maxamed magaalada muqdishoaan joogaa maya waxaan aniga wasiirka waxaan weydiinayaa horta baxda v o ana waa salaamaya boqolkiiba boqol waa wada salaamaya Eh, wasiirka waxaan weydiinayaa musiibada aan soo laalaabatay webiga shabeelle oo maalin walbeeto dadka aadaha soobinaya maxaa uga qorshaysan dawladda dhinaceeda Eh, tan labaad eh, dadkii barakacay eh, waan ognahay dadku way barakaceen way tegeen Eh, magaalada hadda xoogaa waa soo yaraanaysaa waxaa la biyuhu soo yaraanayaan marka ayadana magaalada maxaa bilicdii magaalada qaabkii lagu soo celin lahaa ee nidaamyadii maxaa dawladda uga qorshaysan waad mahadsan tahay labadaas su-aal baan ku daynaynaa wasiir kusoo dhawow Eh, sii dambe haddaan ka bilaabo magaalada iyo sidii dib loogu dhisi lahaa horta waxay la tahay dawladda intaan la gaarin dadka ka degan magaalada horta ayaga inay awood iyo juhdi ay geliyaan sidii magaaladooda ay u dhisan lahaayeen ko Eh, dawladda dabcan waxa waaye way taag daran tahay wayna xanuun weyn ay ku haysaa in meeshan iyo meelo kale oo dalka ka mid ah oo dhibaatooyin ay ka dhacaan mar walba sidii mar un si waafi ah arrintaas loo eh, daadej loo loo dhamaystiri lahaa oo loo joojin lahaa wasiir cabdiraxmaan daahir cismaan eh, dhowr jeer baad waxaad ku celcelisay dowladdu waa dowlad taag daran dowladdu inkastoo xanuun arrintan ay ku hayso eh, tabardaradeeda u diideyso tabarteedaana meel gaadhsiinayn soomaalidu waxay ku mahmahdaa xog waran xilkaama furto waa saas hadde waxa weeyaan horta eh, waxaa la rabaa qofka marka uu qofka kale wax weydiinayo oo su-aasha weydiinayo horta waa inuu cadaalad u yahay isaga lafsadiisa waa inaad nafsadaada kow cadaalad aad ka noqotaa su-aasha aad weydiinaysana qofka waa in cadaalad tahay waxaan ka wadaa taas eh, in dawladda aysan waxba haysanin oo fakri ay tahay ay dadaalaysa laakiin wixii ay haysatay wax ka dhiibtay taas ma arkaysa waa wax meesha yaalo waa dadkana waxa la raba in loo sheego oo ay ogaadaan in ma arkaysa waxani wixii annaga aan haysano horta inaan wax ka dhiibayn oo wixii qayb weliba weyn aan naga go-in aan ka dhiibayn laakiin xanuun in lagu hayaan qaacidada waxay yidhaha alfaaqidu shii laa yacdi qofka wuxuusan haysanin ma dhiibi kara ma awoodo awoodeeda ma aha marka maanta aad iska sugto expectationkaada aad kor u qaado oo tidhaahdo wax walba waxay dhaca dawladdaa samaynaysa dawladda insan waxba haysanin marka waa inaan u sheegnaa horta aan nidhaahnaa dadka waa dawladdan waa dawlad fakri oo soo kacaysa oo soo kabanaysa oo bajetkeedu uu yar yahay oo la shahiidaysa keliya mushaarkii dalka dadkii difaacayay iyo khadamaadkii yaryaraa kuwii bixinayay inay dhiibto laakiin ahmiyaadka kale oo idin way yaalaan waa waxaa hagaag looga baahan yahay marka dawladda haddii la rabo in la dhiso oo dakhli la keeno dadki inay wada shaqeeyaan waa inaan cashuurti bixinaa waa inaan anagii ma arkaysaa eh, awood iyo effort aan geenaa dhulkeena aan dhisana waa hagaag keliya maaha dawladda dawladda waxay way way way ma arkaysaa eh, way fududaynaysaa oo way hagaajinaysaa oo isku dubaridaysaa nidaamkii iyo shuruucdii iyo qaabkii waxaasoo ay keenaysaa laakiin dadku idilaa laga rabaa aad iyo aad ayaan kaaga mahad celinayaa waktigaaga wasiir cabdiraxmaan daahir cismaan adaa mudan dhegeystayaal barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo aan ku qaadaadhigaynay fatahaadda iyo dhibaatadii ay ka geysatay gobolka hiiraan gaar ahaan eh, oo uu nagala qaybgalayay wasiirka waxbarashada cabdiraxmaan daahir cismaan waa naga intaas tan iyo kulantideena dambe ismaqal dambe oo xiisa leh.
aad buu u mahadsan yahay jaamac buule jaamac ayuu kaasi ahaa oo inala socodsiinayay barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha halkaad kala socoteenna waa qaybta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington haatanna kenya dadka ku dhaqan amaba dadka kenyaanka ah ayaa fikrado kala gedisan ka muujiyey bisha doorashooyinka kenya la qabanayo oo caadiyan la qabto bisha agost hase yeeshee dadka qaar ayaa ku talinaya in sharciga cusub uu u raro xilliga doorashada bisha disembar haddaba faahfaahinta warbixintan waxaa kenya ka soo diray yaasiin ciise wardheere
dadka reer kenya ayaa ku kala aragti duwan sharciga ku saabsan qaabka doorashooyinku dalka uga dhacaya dadka reer kenya oo qaar ka mida su'aalo la weydiiyey ayaa muujinaya sida ay u kala aragti duwan yihiin wakhtiga doorashooyinka la qabanayo waddanka iyadoo horay loo soo jeediyey in laga guuro bisha agost oo loo guuro bisha disembar oo alaaba ay doorashooyinku dhacaan balse dadka inta badani waxa ay soo dhoweeyeen in laga dhiga bisha disembar golaha gaarka ah ee dhinaca sharci dejinta u qaabilsan arrimaha dhinaca dastuurka iyo guddiga dhinaca garsoorka oo wada jira ayaa baryahan booqashooyin ay ku marayeen magaalooyinka eldoret iyo mombasa waxay dadka weydiinayeen bal sharcigan cusub ee la soo jeediyey iyo qaabka loo hirgelin karo waxaana dadkaasi su-aalaha la weydiinaya ku jira qorshaha ku saabsan saddex meelood laba meelood in markaasi dhadiglaboodka la isku daalacnaasilo ama haweenka iyo ragga labaatan sannadood gudahood marka la eego xagga matalaadda shacbiga waxaa kale oo ay qaar ka mida su-aalo ka keeneen bisha agosto alaba doorashooyinku dalka kenya ay ka dhacaan gaar ahaan macallimiinta oo sheega in silbiska waxbarashada aan la dhammaynin oo isagoo qabya a lagu soo aadiyo bisha agost dabadeedna halkaasi carqalad waxbarashada ardaydu ay kala kulmaan sida mrs grace olo oo iyadu ka tirsan dugsiyada dowladdu ay maamulaan ee magaalada mombasa sanadkii labada kun iyo tobanka markii la hirgeliyey dastuurka haatan lagu dhaqmay waddanka kenya waxaa laysku raacay in doorashadu ay dhacdo maalinta talaadada ee labaad ee bisha agosto muddo shan sannadood gudahooda waxaa kale oo iyana haatan socda qorshaha uu soo jeediyey mudanaha laga soo doorto deegaanka kiminili mister chris wamalwa haddii la meel mariyo in markaasi ay noqon doonto inay doorashadu dhacdo maalinta isniinta saddexaad ee bisha disembar ee shan sane gudahood waxyaabaha la xidhiira isbedellada lagu samaynayo ayaa waxaa soo dedejiyey dalxiiska oo aad u sarreeya bilaha sanadka dabayaaqadiisa oo dad fara badan oo kenyaaniya aanay fursad u helin inay bisha agosto ay ka qayb galaan nasashada ay ku tagaan gobolladooda maadaama jadwalka doorashooyinku uu alaba dhaco bisha agosto taasi oo waxyaabaha haatan la akhrinayo xagga shuruucdu aad moodid in lagu kala duwan yahay xuseen sawir dheere v o a nairobi
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere markana aanu u leexanno dhinaca heesihii bisha barakaysan ee ramadaanka
wa bishii islaamkee axadkii ayaa leh wa bishii islaamkee axadkii ayaa leh isaagoon dhalhungelin alla waafajaayo ajirkeeda helaye sooma rabadaanka inyar weeye dunidani qof walbaba ayaanba inyar weeye dunidani qof walbaba ayaanba iilka lagu adkayno godka lagu ammaagi lagu aasi doonaay sooma raamadaanka wa bishuu ilaahay aniga iskala yidhi wa bishuu ilaahay aniga iskala yidhi abaalkeeda bixiyo isooma yidhiyo dumbada u sheege tuuma raabadanka
sooma ramadaanka ayaan dhegaystayaal idaacaddeenii galabnimo kusoo gebagabeynaynaa tan iyo inta aan ku kulmi doonno caawa fiidkii toddobada idaacaddeenna xigta waa v o ed oo dhammaan isku duban oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo iyo ramadaan mubaarak
wa bishuu islaamku dambi dhaafka eebbahay wa bishuu islaamku dambi dhaafka eebbahay ummadiisa siiya ayay ugu badnaydo irdaheedu furantahee sooma raamadanka waa bishii islaamku ilaahay dartiis waa bishii islaamku ilaahay dartiis anfaacada ka soomo ajirkeeda aakhiro loo farjibaare sooma ramadaanka
soma ramadaanka soma soma soma soma ramadaanka soma soma soma soma ramadaanka waa bishii wacna